waa mahadsan tahay intii badnayd shirweynaha iyagii muddada dheer socday oo saddexda bilood ah intii badnayd maantay waa soo afjarnay wax yaroo kooban baa noo haray maanta waxaan meel marinay dastuurkii saddexda degmo magacii saddexda degmo calankii saddexda degmo ay qaadan lahaayeen iyo calaamadii saddexda degmo ay lahaayeen iyo dawladdii aan ka dhisayno oo maamulka aan samaynayno waxa uu ka koobnaan doono wuxuu noqon doono intaas oo dastuurkii kuwada qoran baanu meel marinay maanta
marka yaa meel mariye
ergo shan boqol ah oo ka kooban saddexda degmo
oo idinka aad soo xusheen
oo iyaga iska soo xuleen annaguna aanu goobjoog ka ahayn waayahay doorka xildhibaanadiina ee in barnaamijku uu sidaas u dhaco maxay u ahaa
wuxuu ahaa abaabulidda iyo shirka manage garayntiisa iyo ajenda samaynta iyo hadee qayb qayb qaabkii siyaasiga ahaa oo siyaasiyiinta ay kulahayd un baanu kulahayn
waayahay bal dadka u fasir ee dastuurka soomaaliya waxa uu qorayaa laba gobol iyo wax ka badan in maamul ay yeeshaan saddex degmo sida ay maamul u yeelan karto
waa sax laba gobol iyo wixii ka badan in dowlad goboleed ay noqoto maamul ma ahane oo dawladaha xubinta ka noqonaya dowladda federaalka ah ay noqon karto laba gobol iyo wixii ka badan dastuurku qaba oo isfahamsan degmadii ama gobolkii ama deegaankii ay dhacdo inuu deegaanada la xiriira ay isfahmi waayaan inuu maamul u gaara yeesho dastuurka laftiisaa qaba
haye marka maamulka saddexdaas degmo ay yeelanayaan waa kaas
maamulka saxda waa mid kaa wey oo maamul goboleedyada jira oo dhan ka madax banaan
waayahay marka ma iskooday u taagnaanayaan mise qorshe kale oo maamul kale ay ugu biirayaana jira inta ay kafaham ka helayaan cid ay maamul kale ay ku biiraan dowlad goboleedyada la dhisahayo iskooday u taagnaanayaan
waayahay marka laga reebo koonfur galbeed degmooyinkaas xaggee kale oo xiriir la leeyihiin
waxay xuduud la leeyihiin jubbaland oo galay xuduud la leeyihiin waxay xuduud la leeyihiin maamulka shabeello la dhisi doono oo hiiraan bay xuduud la leeyihiin labadaba xuduud bay la leeyihiin
waa gartay sidaan ka warqabno gobolka bakool guud ahaan maamulka koonfur galbeed ayaa mas-uul ka ah iyaga way ka hadleen qorshahan aada wadiin inaa carqalad wadiin ayay sheegeen ma doonaysaan in wadahadal la furo oo waxaad tabanaysaan la idinka qanciyo
maya mas-uul baan ka nahay aasaaba afka sheegan ah mas-uul ninkii dadka dhex jooga oo amnigooda suga oo arrimahooda bulshada ku aadan oo deegaankii joogaa mas-uul noqda ah ninka baydhabo fadhiyo oo isaga iyo deegaanka a-shabaabka u dhexeeyo mas-uuliyad uu laleeyahay ma jirto calaaqa siyaasadeed iyo xiriir ka dhexeeyaana ma jiro maamulka baydhabo lagu yagleelayna oo laga dhisayna wadatashi ay la galeen ma jirto marka sinaba uga mid ma aha wadana mid noqon doonaan wadahadal dambe aan la gelaynaana ma jirno oo intaana waxba ku dhawaaqin baanu isku daynaanaan wax wada yeelano marka annaga iyo waxa baydhaba ka dhisan soomaaliyaan isugu nimaadnaa
waya laakiin xildhibaan xildhibaan qaran ayaa tahay dabcan mas-uul qaranna waa tahay qaabka si kale inaad u raadisaan sooma ahayn inta aada hoos u daadigi laheedeen oo beel ahaan aada wax u raadi laheedeen
waa sax xildhibaan qaran baan ahay mas-uul qaran baan ahay saa u sheegtayba laakiin hadde waxaan mas-uul u ahay dad iyo dal dadka iyo dalka aan mas-mas-uulka u ahay inaan mas-uuliyaddooda qaato oo maamulka u sameeyo oo la shaqayn u sameeyo oo deegaankooda imaado oo ka shaqeeyo un baan anigu hadde mas-uul ku ahay inaan baarlamaanka fadhiisto keliya mas-uul kuma ahe marka mas-uuliyaddeydi mid kamida wey midda aan wadaa oo sharcigiiyo ogolyahay laakiin koonfur galbeed waxaad idinku eedeynaysaa in maamul dhisana aad kala furaysaan
maya wax koonfur galbeed la yidhaahdo anna dadkaan ay xiriir la leeyihiin male marka wax ka dhisana waa jiraan madaxweyne erdo beeshiisa ay dooratay waa jirtaa baarlamaan beeshiisa aana soo xushay laakiin ma jirto koonfur galbeed oo degmooyinkaani ka mid yihiin oo wadatashi sameeyey oo dhismay oo maamulkaas hoostaga oo ay xiriir leeyihiin ma jiro sinaba mid siyaasadeed mid arrimo bulsho mid dhaqaalo mid amni midna xiriir umale deegaankaan iyo baydhabo wax ka jira
waayahay waxaa intaad qabateen idiin xigi doona maxay yihiin
doorashadii madaxweyneha goorma ballansantihiin inay dhacdo dhowaan waa dhacaysaa waaya maamulka maxaa isu raacdeen inaad u bixisaan magaciisa
bokool sare
bakool sare
mhm.
oo caasimadiisa ay noqon doonto eelberde
aada amaadsantahay xildhibaan cabdi latiif eh, muuse sanyare
waa mahadsantahay